markos cutubka kow iyo tobnaad
goorta yeruusaalem ku soo dhowaadeen halka beytfaage iyo beytaniya xaggii buur saytuun xertiisii ayuu laba ka diray wuxuuna ku yidhi tuulada idinka soo hor jeeda taga oo kolkiiba markaad gashaan waxaad ka helaysaan qayl xidhan oo aan ninna weligii fuulin soo fura oo keena haddii nin idinku yidhaahdo maxaad waxaan u samaynaysaan waxaad ku tidhaahdaan sayidkaa u baahan oo kolkiiba wuu u soo diri doonaa halkan markaasay tageen oo heleen qayl ku xidhan irid agteed meel dibadda ah oo jidka dhexdiisaa wayna soo fureen kuwa halkaa taagnaa qaarkood waxay ku yidhaahdeen maxaad samaynaysaan oo u furaysaan qaylka kolkaasay waxay ku yidhaahdeen sida ciise uu amray markaasay oggolaadeen waxay qaylkii u keeneen ciise dharkoodana ayay dusha ka saareen wuuna ku fadhiistay dad badan baa dharkoodii jidka ku goglay kuwo kalena laamo ayay beeraha ka soo jareen oo jidka ku gogleen kuwii hor socday iyo kuwii daba socdayba way qayliyeen oo yidhaahdeen hosaana waxaa barakaysan kan rabbiga magaciisa ku imaanaya waxaa barakaysan boqortooyada imaanaysa oo aabbaheen daa'uud cosaanaha ku jirta meelaha ugu sarreeya markaasaa ciise yeruusaalem yimid oo galay macbudka goortuu hareeraha iyo wax walbaba eegay oo gabbalkiina dhacay ayuu beytaniya laba-iyo tobankii ula baxay maalintii dambe markay beytaniye ka yimaadeen wuu gaajaysnaa meel fog wuxuu ka arkay geed birdo ah oo caleen leh wuu u yimid inuu haddana wax ka helo goortuu u yimid waxba kama uu helin caleemo keliya maahee waayo wakhtigii birdaha ma ahayn ciise baa u jawaabay oo geedkii ku yidhi hadda dabadeed weligaa ninna yuumida kaa cunin xertiisiina waa maqashay waxay yimaadeen yeruusaalem ciisena macbudka ayuu galay oo bilaabay inuu ka eryo kuwii macbudkii wax ku iibinayey iyo kuwii wax ka iibsanayey wuxuuna rogay miisaskii kuwii lacagta bedbeddelayey iyo kursiyadii kuwii qooleeyaha iibinayey umana oggolayn in ninna alaab macbudka la soo dhex maro markaasuu wax baray oo ku yidhi miyaanay qornayn gurigayga waxaa quruumaha oo dhan loogu yeedhi doonaa guriga tukashada idinkuse waxaad ka dhigteen god tuugo markii wadaaddadii sare iyo culimmadii maqleen waxay doonayeen si ay u dilaan waayo way ka baqeen maxaa yeelay dadka oo dhan waxay ka yaabeen waxbariddiisa mar alle markii qorraxdu dhacday ayay magaalada ka baxeen subaxdii goortay agmarayeen waxay arkeen geedkii birdaha ahaa oo xididada ka ingegay markaasaa butros soo xusuustay oo wuxuu ku yidhi macallinkaygiiyow eeg geedkii bardaha ahaa oo aad habaartay waa engegey ciise baa u jawaabay oo ku yidhi ilaah rumaysta runtii waxaan idinku leeyahay ku alla kii buurtan ku yidhaahda rug baddana isku tuur oo aan qalbigiisana ka shakiyin laakiin rumaysta in wuxuu yidhi ay noqonayso waa u ahaan doontaa sidaa darteed waxaan idinku leeyahay wax kasta oo aad tukasho ku baridaan rumaysta inaad hesheen oo way idiin ahaan doontaa oo kolkaad tukasho u taagan tihiin cafiya haddii aad dad wax ku leedihiin si aabbihiinna jannada ku jiraa xumaantiinna idiin cafiyo haddii aanad cafiyin aabbihiinna jannada ku jira xumaantiinna idiin cafiyi maayo
mar kale ayay yeruusaalem yimaadeen oo goortuu macbidkii dhex marayey waxaa u yimid wadaaddadii sare iyo culimmadii iyo waayeelladii markaasaa waxay ku yidhaahdeen
amarkeebaad waxaan ku samaysaa yaa amarkan ku siiyey inaad waxaan ku samayso ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi aniguna hal baan idin weyddiinayaa ii jawaaba waanan idiin sheegi doonaa amarka aan waxaan ku sameeyo babtiiskii yooxana ma wuxuu ka yimid xagga jannada mise dadka ii jawaaba dhexdooda ayay iskala hadleen iyagoo leh maxaynu nidhaahnaa haddaynu nidhaahno xagga jannada wuxuu inagu odhanayaa haddaba maxaad u rumaysan weydeen laakiin haddii aynu nidhaahno xagga dadka ayuu ka yimid dadkay ka baqeen waayo kullii waxay u haysteen yooxanaa inuu nebi yahay markaasay ciise u jawaabeen oo ku yidhaahdeen
garan mayno ciisena wuxuu ku yidhi aniguna idiin sheegi maayo amarka aan waxaan ku sameeyo